degmada batabaan ee gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad lagu daafuraya mashruuca deegaanbilo oo loogu talagalay inay ka faa'iideystaan dadka xoolodhaqatada iyo beeraleyda ee ku nool matabaan beergeed qodqod iyo takaraale ee gobolka hiiraan munaasabadda lagu daafuraya mashruucani waxaa ka qeybgalay wasiiro ka tirsan maamulka hirshabeelle maamulka degmada matabaan xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle odayaal dhaqameed iyo marti sharaf kale axmed xasan maxamed oo ka mid a la taliyayaasha wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle ayaa ka waramaya ahmiyadda mashruucan iyo deegaanada laga fulin doono
wuxuuna ka fulayaa siduu guddoomiyuhu sheegay degmadan matabaan afar magaalo oo ka mid ah oo ay ugu horeyso magaaladan matabaan magaalooyinka kale waxaa weeyaan beergadiid qodqod iyo takaraale marka afartaas ayuu ka fulayaa barnaamijkan deegaan bile dadka ka faa'iideysanaya waa dadka beeraleyda ah iyo xoololeyda isugu jira ah ee degan degmadan afartan magaalo ee aan magacaabay iyo deegaamada hoos iman doona muddada barnaamijkan deegaanbile waa siddeed iyo toban bilood waa hal sano iyo lix bilood waxyaabaha uu barnaamijkan koobayo ama uu xallinayo kulankeena kuma soo wada koobi kara laakiin meelo kookooban baan ka taabanayaa waa inuu xalliyo baahiyaha asaasiga u ah ee ay qabaan bulshadan ree matabaan afartan magaalo ee la sheegay baahiyaha ay qabaan inuu xalliyo baahiyahaas waxaa ka mid ah waxyaabaha khayraadka ah ee ay qabaan in loo in loo ballaariyo oo loo hormariyo lagana ilaaliyo inaysan khilaafaad ku imaanin khayraadkoodan iyo qaybsigooda inuusan ku imaanin wasiiradulaha wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle maxamuud axmed gacal iyo wasiirka boostada iyo isgaarsiinta hirshabeelle cabdishaax xasan faarax ayaa si wada jira bulshada ugu booriyay inay ka faa'iidaystaan mashruucan
maantay sida aad dareemaysaan waxaan u soo gaarnay degmada matabaan ee gobolka hiiraan innagoo intaasoo wafdiga ka kooban in aan soo gaarsiino mashruuca deegaanbile oo ah mashruuc ugu horreeyey ee gaar u ah degmada matabaan ee gobolka hiiraan iyo deegaanada hoos yimaada looguna tala galay in ay ka faa'iidaystaan tuulooyinka hoos yimaada qaar ka mid a degmadan marka waxaan rabaa barnaamijkan oo hadda lasoo bandhigay maanta inaan si fiican u fahamno muhiimadda uu leeyahay hadday aa laheeday baraagihii carafkii xoolaha balliyadii kale dhammaan waa wax u dan ah dadka degan matabaan deegaanada uu ka kooban yahay iyo duunyada ku nool iyo bulshada qaybada kala duwan